wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland ayaa maamulka dekeda kismaayo kala wareegtay raashiinka noocyadiisa kala duwan kana timid hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma suleymaan sheekh ibraahim oo ku hadlayey afka maamulka dekeda kismaayo ayaa ka warbixiyey deeqdan isagoona ka wareejiyay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland doon macaawinaha oo nooga imaatay dowladda federaalka ah ayaan annagoo maamulka dekadda ah waxaan ku wareejinaynaa agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka gaarane marka inaad nagala wareegtaan rabaa hawshaas oo mucaawinada ah agaasimaha guud ee wasaaradda maareynta masiibooyinka jubbaland aadan faarax gaarane oo deeqdan guddoomay ayaa hay-adda sodmo kaga mahad celiyey deeqdan ay ugu talagashay dadka ay saamaysay fatahaadda iyo kuwa danyarta ah ee ku nool xerooyinka barakacayaasha ee deegaanada jubbaland waxaan joognaa dekeda weyn ee degmada kismaayo aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay in aan maanta aan kala wareegno maamulka degmada kismaayo uu nagala joogo saleebaan marayahana hadda aan soo aragnay walow uu ku mashquulsan yahay shaqooyin kale raashin macaawine ah oo magaalada muqdisho nooga timid qaybtii ugu horreysay afar kun oo tan oo raashin ah iyo timir ayadana maaragtay ilaa toddoba kun oo kartoon gaaraysa oo loogu talagalay dadka tabarta yar danyarta ah ee dowladda jubbaland ee degan dhammaan gobollada dowladda jubbaland waa qaybtii ugu horreysay doontii ugu horreysay oo sida raashin iyo timir ayaana soo gaadhay qaybta kalena waan rajaynaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan ay noo soo gaadho dejinteedii baa socoto waan rajaynayno inay maanta ay soo gabagabowdo kadibna waxaa la gaarsiin doonaa macaawinadan sida ugu dhaqsaha badan dadkii loogu talagalay saaad la socotiin jubbaland waa maamulka ama dowladdii robabka elninooda ee fatahaadii dayrta aan soo dhaafnay dowlad goboleedka saameynta ugu badan ay ka gaardhay ayaan ka mid ahay ilaa hal milyan oo oo qof ayay saameysay fatahaaddaas oo weli dadkii barakacyaal ay yihiin ay ku jiraan xerooyin maaragtay barakac guryahoodii iyo beerihii ay maaragtay tabcanayeen kulley ay ka burbureen waxaan rabnaa halka inaan uga mahad celino dhammaan intii ka soo qayb qaadatay fududeynteeda oo ay ka mid tahay hay-adda masiibooyinka qaranka maarinta masiibooyinka qaranka ee sodma dowladda ruushka oo qamadiga bixisay iyo dhammaan timirta oo dowladda sacuudiga waxaan rabnaa deeqbixiyaasha iyo dhammaan intii soo fududeysay dowladda federaalka xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha dhammaan inta ka qayb qaadatay inaan u mahad celiyo